bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasaare ku-xigeenka halgaarsiinta mahdi maxamed guuleed khadar ayaa ka jawaabay eedeyntii boqor buurmudow cabdi xaashi maamulka gobolka mudug ay weydhiyeen saraakiisha booliiska ee daraawiishta puntland ee gobolkaasi ayaa ka hadlay laba nin oo meydkooda laga helay duleedka koonfureed ee gaalkacyo dadkii abaartu saamaysay ee ku soo barakacay deegaano hoos yimaada magaalada kismaayo oo hay-adaha samafalka ka codsaday gurma deg dega akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda dalka ruushka ayaa eedeyn kulan u jeedisay dalkaasi maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo sabti ah labaylabaatanka bisha koowaad sanada labada kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada dhegaystayaal warkaasi subaxnimo oo faahfaahsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka halgaarsiinta mahdi maxamed guleed khadar ayaa ka jawaabay eedeyntii boqor buur madow ee cabdi xaashi ay u jeedeen ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaare ku-xigeenka halgaarsiinta mahdi guleed khadar ayaa ka jawaabay hadal shalay ay jeediyeen boqor buur madow iyo siyaasiyiin kale oo ka tirsan gobollada waqooyi ay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka gobollada waqooyi ee dalka mahdi guulada ayaa sheegay ra-iisul wasaare roble oo ka raaligelinayo hadaladii gafka ah eedeynta ee loogu jeediyey wuxuuna xuseyn in xafiiska ra-iisul wasaare uu hogaamiyo ka yahay fududayntii weliba hagidda doorashooyinka dalka waxaana uu tilmaamay mahdi guuleed in xafiiska ra-iisul wasaare xilgaarsiinta uu yahay muraayadii qaranka uusan ahayn meel cabdilashideeye ama gooba fuujar lagu sameeyo isagoona raaligelin ka siiya hadalkaasi ay jeediyeen boqor murmudow siyaasiyiinta kale ee somalilan waxaana sidoo kale uu sheegay in arrintaasi ay tahay wax laga xumaado
waxaan codkayga marka ugu horraysa ku biirinayaa xafladdan aynu caawa isugu nimid ee ku saabsan raaligelinta iyo xaalmarinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roobleh oo run ahaantii maamuus iyo karaamo inaga mudan iyo beesha uu ka soo jeedo ee habargidir oo taariikh dheer aannu wadaagno aynu leennahay dhinacyo kala duwan leh ilaa jenaraal muuse igire iyo ka hor iyo taariikhihii dambe ee aynu sida gaarka ah u wadaagaynay oo aynu wada lahayn anigu shakhsiyan waxaan ka soo jeedaa saldanad fac weyn oo taariikh dheer ummadda soomaalida ku leh oo la wada yaqaan oo dhaqan guun ah oo boqolaal sannadood soo jiray leh wixii maanta ka dhacay guriga cabdi xaashi dhaqan islaam ma ahayn dhaqan soomaaliyeed ma ahayn dhaqan ogaadeen ma ahayn dhaqan madax dhaqameed iyo oday iyo suldaan midnaba ma ahayn ra-iisul wasaare maxamed xuseen roobleh iyo beesha habargidirba waxaan codkayga ku biirinayaa oo aan leeyahay xaal qaata annagaa dhaqanka aad u naqaan waxaan leenahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba ra-iisul wasaarew xaal qaado ra-iisul wasaarew raalli ahow beeshaasay xaal qaata raalli ahaada diyaar baanuna u nahay gogol iyo medal weyn
ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa caddeeyey inaan la aqbali doonin dibudhac ku yimaado doorashada dalka heshiiska laga gaara islamarkaana ciddii ka hor timaada loo aqoonsan doono mudi inay tahay qaswadayaal hadalkan ayaa waxa uu mahdi guuleed ka sheegay kulan lagu taageera ra-iisul wasaare maxamed rooble oo xaleyta ka qabsoday magaalada muqdisho waxaana kulankaasi ka qayb galay siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan weliba garabka uu hogaamiyo mahdi guuleed khadar kulan looga hadlayay waxay arrin ku saabsanayd laba wiil oo dhallinyaraha oo meydkooda laga helay duleedka magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ay isugu yimaadeen saraakiisha ay weliba qeybaha kala duwan ee ciidamada puntland ayaa laga hadlay in meydkaasi laga helay duleedka magaalada gaalkacyo oo mid ka mid uu ahaa ciidanka dowlad goboleedka puntland qaar ka mid a saraakiisha maamulka ay weheliyeen booliiska ee weliba daraawiishta puntland gobolkaasi ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay laba nin oo meydkooda laga helay shalay dhanka koonfureed ee magaalada gaalkacyo waa kuwan saraakiisha gobolka mudug ay weheliyaan saraakiisha booliska ee daraawiishta puntland ayaa ka hadlay labada nin meydkooda midkood uu yahay ciidanka magaalada gaalkacyo u qaabishan puntland
shirka yagan aanu maantay yeelanay saraakiisha ciidanka iyo maamulka gobolka waxaanu kaga hadalay dhacdadii xalay waxaan rabnaa inaanu labadii dhacdo oo iska daba dhacay oo xalay ninkii lagu dilay magaalada oo reer galmudug ahaa iyo labadii nin oo reer puntland ahaa oo inta magaalada laga afduubtay dhinaca shishe ee magaalada gaalkacyo lagu dilay oo magaalada lagala baxay dhacdadaas ayaan waxaan rabnaa inaan dadka uga warbixino waxa ay ku dambeysay waa haynaa nimankii dhacdadii hore oo ninka ku dilay fiidka hore magaalada waa soo qabanay gacantayda ay ku jiraan sharcigayna mari doonaan haddii alla idmo maamulka galmudug waa dadaaleen waa la hadalay xiriir fiican baanu samaynay waa ka ballanay meydadkiina waa soo gudbiyeen nimankii waxgeystayna waxaan ku ballannay inay soo qabtaan sideedabana waxaa la rabaa dadku inay wax kastaa waa dhacayaan bini aadamku hadday meel joogaan dhacdooyin qalloocan iyo faral aan sax ahayn waa dhacayaan laakiin waxaa la rabaa falku markuu dhaco in miyir la yeesho oo uusan fal fal laga dabageeye iyo aarsi iska daba socdo iyo reer hebel baa reer hebel dilay iyo maamul hebel baa maamul hebel dilay uusan noqone waxa siday tahay qolo waliba gaarkeeda ugu wajahdo oo si mas-uuliyad ah loo wajaho waxaan ka rajaynaynaa qolada galmudug inay soo qabtaan siday ballantan unoogu qaadeen nimankii dambiilayaasha ahaa oo xalay labada ninoo saraakiisha ah inta magaalada ka dhex aftuubta dilay inay soo qabtaan baan ka rajaynaynaa waana ku ballannay annaguna waanu haynaa hal dagaal baa lagu jiraa dadkaanu ku wada jiraa halka dagaal lagu wada jiraa waa dagaalka argagixisada al-shabaab in wax ka sokeeya ay yimaadaanna lama rabo
dhanka kale saraakiisha ciidanka puntland ee daraawiishta iyo weliba kuwa booliska ee ayaa sheegay in iyagu ay ka rajeynayaan maamulka galmudug inay gacanta ay kusoo dhigaan rag iyagu ka dambeeyeen labada qofood meydkooda laga helay goleedka koonfureed ee magaalada gaalkacyo maamulka puntland ayaa amaro cusub ka soo saaray amniga magaalada gaalkacyo xarunta gobolka nugaala guddiga amniga gobolka nugaala ee maamulka puntland ayaa soo saaray amaro lagu xaqiijinay amniga magaalada garowe ee caasimada maamulkaas oo maanta lagu wado inay ka dhacdo doorashada kuraasta ugu horeysa ee golaha shacabka ah guddiga amniga gobolka ayaa faray ciidamada ammaanka ee goobahoodu kala duwan ee sugaya amniga caasimada inay qabtaan qofkii qori wata oo aan ka tirsanayn ciidamada howsha ku jira ilaalinaya ammaanka amarkan ay soo saareen guddiga amniga ayaa waxaa lagu mamnuucayna gaadiid aan ahayn kuwa kuwa howlgalayan ciidamada aan lagu dhexaarka gelin gudaha magaalada waxaana gaadiidleyda loo sheegay inay qaataan amarkaasi sidoo kale guddiga ayaa shacabka garoowe ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago qof kasta oo isku daya inuu sameeyo falal amni darra ah isagaano ah lagu hortegi doono islamarkaa gacanta ay ku dhigaan heedaha amniga magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland ayaa maantoo sabtia lagu wadaa inay arrintaasi ka dhacdo sida warkan uu noogu faahfaahinayo doorashadaasi maanta lagu wado kooiyo tobanka kuraasta ka mid ah golaha shacabka kooiyo tobanaad ee federaalk soomaaliya wariyaheen xuseen washington ayaa faahfaahinaya waxaa maanta oo sabtiya lagu wadaa in magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland ay ka bilaabato doorashada kuraasta ugu horreysa ah ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya guddiga doorashada puntland ayaa maalintii shal ahayd soo gebagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya shan kursi oo ka mid ah kow iyo toban kursi ee guddiga doorashada hore usoo saareen waxaana doorashada kuraasta qaar ay yihiin kuwo tartan adeeg uu ka dhici doono kuraasta doorashadooda maanta ka dhacaysa magaalada garoowe ayaa waxaay tirsigooda keliyihiin hoob boqol lixdan waa hoob boqol sagaashan iyo lix hoob boqol lixdan iyo lix hoob laba boqol afartan iyo sagaal hoob laba boqol iyo kursiga tirsigiisu yahay hoob laba boqol soddon iyo shan oo afartii sane lasoo dhaafay uu ku fadhiyey cabdulaahi bidhaan warsame doorashada ayaa waxaa sida qorsho uu yahay goobjoog ka noqon doonaa mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kuwa doorashada maamulka puntland waxaana doorashada ay bilaaban doontaa saacadaha soo socda ee maanta ammaanka magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxaa si weyn loo adkeeyey maanta iyadoona la xiray inta badan waddooyinka soo galay kuwa ka baxa xarunta lagu qabanaya doorashada kuraasta ugu horreysa ee golaha shacabka baarlamaanka iyo tobanaad puntland ayaa waxa ay noqon doontaa maamulka waa si toosa u bilaaba doorashada golaha shacabka oo ka mid ah maamul goboleedyada waxaana puntland sidoo kale la filayaa in doorashooyin kale ay qabtaan oo ku aadan doorashada golaha shacabka baarlamaanka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalka iyadoona maamulka puntland ay hore usoo saareen kow iyo toban ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya doorashada la qaban doono ha yeeshee maanta ayaa la filayaa in shan ka mid ah kuraastaas la qabto maamulka hirshabelle oo keliya ayaa haatan haray in uu bilaabo doorashada waxaana maamulkaas uu noqon doonaa maamulka ugu dambeeya ee bilaaba doorashada iyadoona maamulka puntland uu la mid yahay balse maanta ay bilaabayaan doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad
dadkii uu kasoo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobolada jubbooyinka ee soo gaaray duleedka magaalada kismaayo ayaa ka codsaday hay-adaha samafalka in gargaar deg dega lala soo gaaro dadkan oo iyagu ka yimid goobihii ay deganaayeen islamarkaana uga soo barakacay abaara darteeda oo xoolihii dunyada ay lahaayeenba abaarahaas ay la teganaya hay-adaha gargaarka iyo weliba kuwa ku sugan magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ka codsan in gargaar deg dega lala soo gaaro feesha ma aragno qoraal ma aragno haddaan nool qoran markasta feerisaa nahay meesha waxaa laga qaatay lacag weligaay mana soo maran waxaa laga qaatay samakaarna weli lamaana laga qor weligaay mana soo maran waxaan nahay dad meesha ku dhibin oo ku dhibin oo ku dhibin u baahan gargaar dawladda u baahan gargaar hay-adda u baahan gargaar islaamnimo aan nahay walaalayaalo oo dad walaalihiin aan nahay oo barkac ee kasoo kacnay tuulada jamaama baadiyadeed aki imaani laba biloodaa joognaa dad yarna ma naho waxaa ku samaynahaa ilaa shan boqol aa gaarina wiilka saa'id ah oo waxaana dhibin meesha ku ah u baahan gargaar badan u baahan daryeel u baahan dadnimo dad isfaroo dad kayna ah oo u baahannahay dawladda ah oo ah hay-adda oo ah ehelkayna oo ah intii islaam ah marka meesha dhibbanaa ku nahay gaca waxaa ku nahay naxuus os ilaahay nala ogi oo been aa aheeni markaasuna haddana nala yidhaha waxaa boon anukaa leh diin anukaa leh anaa la dhahaa meesha gumaysaa ku nahay oo os ilaahay nala ogi oo been aa aheen waxaa rabnaa walaalahayna inaa anigii ninkii iga dambeeyna aad waraysatiin waxaa rabnaa sidii ahalnimo islaamnimo ah oo dowladda oo jubbaland aan ka codsahaynaa inaa meesha nala soo daday nalasoo
taliyaha taliska ciidamada howlgalka afrika ee maraykanka africom ninka lagu magacaabo genaraal stephen townsend ayaa waxa uu isagu qoraysi bixinaya uu ka hadlay halista dhinaca amniga ee qaaradda afrika ee sii kordhaysa gaar ahaan soomaaliya general townsend ayaa sheegay in labayo tobankii bilood ugu dambeeyey ay kororeen halista uu sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay ku hayaan geeska afrika wuxuuna ku macneeyay sababaha arrintaasi ka dambaysa iyadoo aanay jirin cadaadiis badan oo la saaray dagaalamayaasha al-shabaab ee sanadkii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaq la-aanta ciidamada amisom ka howlgal gudaha dalka soomaaliya xanuunka covid nteen weliba qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka soomaaliya u dhexeeya madaxda dalka waliyaha ciidanka taliska ciidamada maraykanka ee afrika africom genaraal stephen ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidankoodu iyagoo ka howlgala qaaradda afrika gaar ahaan soomaaliya ay duqeymuhu ay la beegsadeen dagaalamayaasha al-shabaab laakiin sidoo kale waxa uu sheegay in iyagu ay ka gaabiyeen ciidamada amisom dhaqdhaqaaqooda ku saabsanaa la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab waxauna sidoo kale ugu macnay arrintaas inay tahay dhaqaaq la-aanta ciidamada amisom ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya waxaana uu sheegay labaiyo tobankii bilood ugu dambeeyey in dagaalamayaasha al-shabaab ay sii kordhiyeen howlgallada ay ka fuleen ee qaybo ka mid ah gobolka qaaradda afrika gaar ahaan barigeeda uu sheegay inay ku jirto dalka kenya sidoo kalena genaraal stephen waxa uu sheegay in ciidanka howlgalka maraykanka ee afrika ee africom iyagu ay sii wadi doonaan howlgallada ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya weliba qaaradda afrika gaar ahaan bariga afrika halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan oo idaacadda dalsana muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhegaysan doontaan dowladda dalkaasi ruushka ayaa ka jawaabtay eedeyntii ay jeedisay dowladda dalka maraykanka ee ahayd inay tallaabo ay ka qaadi doonto dhinaca militariga haddii dowladda ay iyadoo moscow isku daydo in ay sare u qaado cadaadiska ay ku hayso xukuumadda kiyef gaashaanbuurta neeto ayaa hore u sheegtay inay ka jawaabi doonto iskuday walba xukuumadda iyadoo ay moscow ay ku doonayso inay ku carqaladayso hanaanka nabadda ee dalkaasi ukraine inkastoo ciidamadii gaaraya tobanka kun ee dalkaasi ruushka usoo diray ukraine halkaasi kala baxeen ruushka weli waxaa kasii jooga ciidamo aad u fara badan afar gobol oo ka mid ah dalkaasi ukraine iyagu horey u qabsadeen labada kun sideed iyo tobankii laakiin gaashaanbuurta neeto ayay ugu hanjabeen ciidamada dalkaasi ruushka haddii dhaqdhaqaaqa milatari ay ka wadaan gobolkaasi ay joojin waan islamarkaana iyadoo ay joojin iyagu ay ka hortegi doonaan iskuday walbo neeto ku doonayso in saldhigay ka samaysato wadamada ku yaala bariga qaaradda afrika qaaradda yurub aan iraaday guud ahaana warkii subaxnimo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsan khiyaartana dhegaysanaysaa waanaga intada
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel